dalalka laga soo dhaweeyaa la yidhi waxaa u kagsoomina jubbooyid ma laga soo dhawe idinkaaba joogeen min raskamboni halkaa meel laga soo dhawe maqasheen axmed madowata ma soo dhaweyn oo murtad murtadiina isku yihiin gobolladaa bari lagama soo dhaweyn waqooyigaa lagama soo dhaweyn xamar dadka ka soo dhaweeya hal baan idin sheegaya muqdisho waxaa jooga inji-oyo inji-oyo qaabilsan soo dhaweynta waxaa laleeya aha maxaad u baahantahay soo dhaweyn na toban kun maan kuu samaynaa qof ma soo bixinnaa shan kun miya jeebkaaga intuu la egi baararkooda tabeelada ayagaa wada waxbay ku warwarhayaan laba bere lagu saabtama waxaa laleeyahay reer xamar oo dhan waxay soo dhaweeyeen ninka hadimada soo dhaweeyeen waaba kala tageenba reer xamar mia kuwaas mise nj oyo shaqaysto soo dhaweynta keliya ka shaqeeyay ahaayeen nj oyoy ahaayeen warkoordaas ku dhammaaday waxaan rabnaa muslimiinta inay ku baraarugaan farmaajo calaa kitaab illaah wa calaa sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ijmaaca muslimiinta nin wada miya mise nin gaaladaa ka yimidoo gaalnimadii lagu soo abaabiyey wada wey intaa keliya ninka caamada iyo kan sheekha mindaarka miisaanka ka ha saaro intuu ka yimid kufrinimo iyo gaalnimu wadaa iskala daaya kuwii hore asaga ka shar badan kuwii hore waxay dhihi jireen waxaan ka shaqaynaynaa danta dalka iyo dadka iyo diinta tabeelihiisa iyo waxaa weeyaan calaamadihiisa dalka dadkiiyo danta u qoran wax diin la yidhahdo wuxuu yidhi iga fogey looma fadhiyo ma loo fadhiyo kuwii hore beenba ha sheegeene diintay ku darsan jireen kan wuxuu yidhi iga fogey baashaan iskuma ficinin ani ayada iskuma ficin iga fogey waxaan rabnaa muslimiintu inaynan kadsoomin muslimiintu waa inaanan kadsoomin waa inay ogaadaan waxaan gaal degaya iyo gaal isbedelaya keliya inay yihiin gaal degaya gaal kaloo ka sii daran lagu bedelaya mid kaafira imaanaya afar sanuu joogayaa kaafir kaloo ka sii daran ayaa la keenaya hadba midka u dambeeyo gaaladu ay keenaan midka ugu sharta badan wey kuwii kuwan kan ka horeeyey kristaan soo dhawey maana maqal kristaan soo dhawey maana maqal ha soomaalida kristaanka ah ayaa soo dhawaysaa la yidhi aad bay u soo dhaweeyeen dadka qaarkiina waxayba leeyihiin waa murtad murtadnimadiisuna waa nasaare leeyihi magac kasta isha waa murtad murtad wey ama nasaare ha noqda miyahuud ha sheegtee waa murtad min almurtadiina ka tirsan waxaan rabnaa marka dadka muslimiintu inay ogaadaan meeshaanu naar meel qabooban ma leh naar meel qaboob ma lahan gaal meel roon ma leh waa kaafir kaafir toddoba toddoba bilood buuna soo maray ninkan toddoba bilood buuna soo maray toddobada biloodna soo mareen ma nagu filan tahay inaan baranno farmaajo iyo inaanan baran ma nagu filan tahay toddoba bilooduu nala joogay dhibta muslimiintu u geystay iyo dhibaatada u geystay waad garanaysaa intaybaa dalkan haysata oo gaalaa ama reer yurub ha ahaadeen ama waxaa weeyaan america ha ahaato ayagaa haysta waxaan rabnaa marka inaan lagu kadsoomin wa khaasatan berigii shariif murtad la magacaabay niman la yidhaahdo agoon yar baa nag ku baxay wixii asaga raacay niman dhegey way baaba'een madaxweynaheen dowladayna say u lahaayeen nag bay ku baxeen afar kunoo ninaa ka dhimatay oo wiilala waa iska baaba'een afar sanayd afartaas sanay baaba'een afartii sano sharif waa la cesho xasan gurgurtaa yimid xasan gurgurta markuu yimid nin wilaada ka tirsanoo kabaka tukaya la yidhahdaa iskugu yeehay wuxuu ihi dhegaysta agoonyaraa farriin idinkaga wadaa buuli agoonyar baan farriin idinkaga wadaa haye afar sanaan halaagsanay afar sanoo soo socota idinka laydin magacaabiyo idinka dhashay ha halaagsamanina wacislow ha halaagsamanina laba bilooda lala joogayoo de ilaahay baa daba qabtay waxaan toban nin dhalannayna kaga dhimatay saliim yahud waa nabad qabaan afar sano xasan gurgurta waa baxay soomaa farmaajo yaan lagu halaagsamay afar sano wey afar sano iyo afartan kunoo wiil ama afar kunoo wiil iskuma dhigmaan yaan lagu baaba'in hadduu tegaya maanta waa loo sacabtumayaa berrina waxaa la leeyahay tuuggii khaa'inka ee musuq maasuqa ka shaqaynahayey haddaa la cirinaya daahir maayo waxaan leenahay marka ummadda muslimka ee soomaaliyeed yaan lagu rogmini ninkaa yaan lagu baabi'in cid alle ciddii raacda ku baaba'da waxaa raacda way ku baaba'aysaa waa la dagaalami mujaahidiintu waa lala diraraya aynan loo cudur daari maayo jahli aan loogu cudur daaraynin waa la laynaya qabiilkii raaca iyo ummaddii raacda waa la laynayaa calaa bayinatin bay ku raaceen kufrigooday ku raaceen ama qabiil ku raac ama dano kale ku raac ama saaxibtinimada ka dhexaysa ku raac waa laidin laynaya laqad acdara man andar mujaahidiintu way digayaan